إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismi illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal kusoo dhowaada qodobada warka idaacadda islaamiga ee alfurqaan mas-uul ka tirsan guddiga doorashooyinka ee dowladda federaalka ayaa qarax lagula beegsaday magaalada jowhar ee xarunta gobolka shabeellaha dhexe howlgallo kala duwan oo ka dhan ah dowladda federaalka ayay xalay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ka fuliyeen magaalada muqdisho iyo duleedkeeda weerar duqeyn ah oo khasaare nafeed geystay ayaa lagu qaaday askarta dowladda federaalka ee ku sugan degmada owdheegle ee gobolka shabeellaha hoose ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa habeenkii xalay weerar ku qaaday ciidamada xabashida ee ku sugan gobolka baay iyo kuwa maamulka jubbaland ee fariisiinka ku leh deegaanka kulbiyow ee jubbada hoose wilaayada islaamiga ee baay ayaa bulshada ku nool wilaayadaas ku boorisay inay ahmiyad gaar ah siiyaan tacbashada beeraha diyaaradaha dowladda bakistan ayaa afartan iyo labo qof oo shacab ah ku xasuuqay duqeymo ay ka geysteen qaybo ka mida waddanka afghanistan maktabka dacwada ee wilaayada islaamiga ee mudug ayaa dowro u soo xiray ganacsatada degmada xaradheere shan ruux ayaa lagu dhaawacay toogasho ka dhacday dalka kanada ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن intaasi waxay ahaayeen qodobadii warkii idaacadda islaamiga ee alfurqaan haatanna kusoo dhowaada isagoo dhammaystiran mas-uul ka tirsan guddiga doorashooyinka ee dowladda federaalka ayaa qarax lagula beegsaday magaalada jowhar ee xarunta gobolka shabeellaha dhexe sida ay wararku sheegayaan jugta qarax xoogan ayaa maanta barqadii laga maqlay agagaarka garoonka diyaaradaha macmalka ee degmada jowhar qaraxa ayaa lala beegsaday gaari qooqan ah oo uu la socday mas-uul ka tirsanaa guddiga doorashooyinka dowladda federaalka kaasoo lagu magacaabo mahad cumar cabdi ilawareedyo ayaa xaqiijinaya in qaraxa ay ku dhinteen laba askari oo ilaalo u ahaa mas-uulka la beegsaday halka uu dhaawac soo gaaray ruuxii uu bartilmaameedku ahaa iyo hal askari waxaana mas-uuliyadda weerarkan sheegtay xarakada mujaahidiinta al-shabaab howlgallo kala duwan oo ka dhan ah dowladda federaalka ayay xalay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ka fuliyeen magaalada muqdisho iyo duleedkeeda warkaas iyo warar kale waxaa inoo soo jeedinaya haashim cabdinaaser haddii aynu ku hormarno magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya ciidamada mujaahidiintu waxay xalay qarax la beegsadeen xarun ciidamada dowladda federaalka ku lahaayeen degmada hiliwaa ee magaalada muqdisho qaraxa ayaa waxaa ku dhaawacmay sida ay wararku sheegayaan hal askari kaas oo ka mid ahaa ilaalada xarunta waxaana magaciisa lagu sheegay axmed caamir isla gobolka banaadir ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaal toosa ku qaadeen guri ow deganaa guddoomiyaha dowladda federaalka ugu magacaaban deegaanka garasbaalley ee duleedka magaalada muqdisho faahfaahin dheeriya kama aanaan helin khasaaraha ka soo gaaray guddoomiyaha lagu beegsaday deegaanka garasbaalley waxaana xusid mudan in guddoomiyayaal badan oo deegaanka garasbaalley ay u magacowday dowladda federaalka ay horey u dishay xarakada mujaahidiinta al-shabaab shabeellada hoose guutada madaafiicda ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa shalay gelinkii dambe waxay madaafiic ku garaaceen saldhig ay ku sugnaayeen ciidamada dowladda federaalka kaas oo ku yaala degmada owdheegle waxayna wararku sheegayaan inay duqayntan ku dhaawacmeen ugu yaraan saddex askari oo ka tirsan dowladda federaalka kuwaas oo mid ka mida u ahaa taliyo horin dhanka bakool ciidamo ka tirsan militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay waxay dagaal culus ku qaadeen saldhig ay ku sugnaayeen ciidamada ethoobiya ee qaybta ka ah shisheeyaha kusoo duulay soomaaliya ciidamadan ethoobiyaanka ah ee weerarka lagu qaaday ayaa waxay ku sugnaayeen degmada waajid ee gobolka bakool dhanka jubbooyinka ciidamo aad u hubaysan oo ka tirsan militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay waxay dagaal ku qaadeen saldhig ay ku sugnaayeen ciidamada kenya kaas oo ku yaala deegaanka hoosingow isla jubbada hoose ciidamada mujaahidiintu waxay xalay dagaal toosa ku qaadeen saldhig ay ku sugnaayeen ciidamada maamulka jubbaland kaas oo ku yaala deegaanka kulbiyow wilaayada islaamiga ee baay ayaa bulshada ku nool wilaayadaas ku boorisay inay ahmiyad gaar ah siiyaan tacbashada beeraha maxamed ciise ayaa inoo faahfaahinaya iyadoo si toos ah loo galay xilli roobaadka qaybo badan oo ka mid ah dalka ay roobabi ka da-ayn ayay wilaayada islaamiga ah ee baay bulshada ku dhaqan wilaayadaas ku dhiirigelisay inay ahmiyad gaar ah siiyaan tacbashada beeraha wilaayada ayaa guud ahaanba dadka ku dhaqan baay ugu baaqday inay ka faa'iidaystaan islamarkaana u diyaargaroobaan tacbashada beeraha sheekh xamse abujacfar oo ah waaliga wilaayada islaamiga ah ee baay ayaa beeraleyda wilaayada ku dhiirigeliyey inay si gaar ah u tacbadaan midhaha waxtarka leh sida masagada uu ku tilmaamay inay ka duwan tahay dalagyada kale ee la abuurto waxyaabaha la beeradow anwaac badana leeyin oo nololo laku weydiyow muhimaadna shal leeyin ummato gobolkan ka nool walaan ka horreeyo ka noolaytay ilaahay ka noolaysaday barwaaqo ee xaysati may haytay he badarkale arrow masegada sanayaalkan dambena lama aafiya koyt ini beerashadii mar koowaaba lakutaba ama eed in yaraad mayna shaanteeya oo barwaaga eta roob gubadow umati ini gaajo gallo gaajaan dhammaad may guubaabiyeeya taxriidiyeeya muslimiinta ka nool cumuuman walaayada maadaama ilaahay subxaanahu wa tacaala dhulbeereed eed iyo aadan wanaagsanninka deegayna siiya ani una beerano lakabeerada waxyaabaha manfacada dadkaan leh oo ah badarka masagada arrinta ugu muhiimsan ee beertacbashada ayaa ah in la yeesho kayd waxaana sheekh xamse beeraleyda ku dhiirigeliyey inay kayd yeeshaan si ay isku filnaansho u gaaraan isagoo tusaale usoo qaatay in qaar ka mid ah ganacsatada ay dalagyadooda iibsadeen islamarkaana ku aadeen xeryaha qaxootiga ayna halkaasi ku haysato dhibaatooyin kala duwan saniyaalkan dambe xoogo misgibeero kuwaaba diballahanka nagad laakiin may la sameeyahaya misgida laftarsha waa la gadgada sida sansanti oo kale way fanjila ama way shukula makiinilin la kooya beerta dhatiyewa gabajaaba dhamba laka gadgade may leeya laba fuusti raabadi sadde fuusti raabadi fasal وللأسف أيان دويت ما إن شاقي لأن المسلمين ولا يدك نور أي كمد هاي يف سندك ونحتى عفاني ديرتي هاي سدح بقول الدور لورا بيرتيس كبات يلا شكري إن تري بيرتد أتي أنك كوي ولك ولا جد حلقة بات جوهي هروا فصلك لما ديرتي ونحتى عفاني مركي روبك يرادي الروب يران درامي ولا بس سندك يبت توصل إن بلاون لكن سوى هي يالك قالت قب صدق جوهتين باي كان يسكو حاضري الفيرسي سدح بقول الله أم سجاء بدر إلهي سي بيرتيس هكو قاصد حلال هاي يسكو حراش وأين بيرتد لك idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan ayaa horaan baahisay barnaamijka badqabka cuntada oo ka kooban siddeed iyo toban xalqo kaas oo looga hadlaya wax soo saarka sida lagu gudbi karo caqabadaha hor yaala iyo habka ugu fudud ee loo faa'iidaysan karo iyadoona sidoo kale diiradda lagu saaray ahmiyadda ay leedahay in ummadi ay yeelato isku filnaansho cunto maktabka dacwada ee wilaayadii islaamiga ee mudug ayaa dowro usoo xiray ganacsatada degmada xaradheere faahfaahinta warkan waxaa soo jeedinaya maxamed muudey munaasabad lagu soo gebagabaynayey dowradani ayaa waxay ka dhacday gudaha degmada xarar dheer ee wilaayada islaamiga ah ee mudug waxaana goobta laga soo jeediyey kelimaad kala duwan dowrada oo loo qabtay ganacsatada degmada xarar dheere ayaa socotay muddo isbuuc ah taas oo loogu magac daray saxaabiga jaliilka ah ee cabdiraxmaan bin coof radia allahu canhu muddadii ay socotay dowrada ayay ganacsatadu ku qaateen duruus kala duwan oo sharci ah haddaba waa kuwan qaar ka mid ah ganacsatada oo ka warbixinaya waxyaabihii ay dowrada ku qaateen dowrada waxaa loogu magac daray cabdiraxmaan ibni cawfin radia allaahu canhu saxaabigaas casharatulmubashiriin ku jiray shicaarkeeduna wuxuu ahaa ina alxalaala bayinun wa ina alxaraama bayinun dowradu waxay socotay muddo sitimaan ah mawaadiicda ay ka hadlaysay alxasad ayaa ka mid ahaa beecaa ku jiray sakaatu curuudi tijaara ku sii jiray addimuqraadiya waa looga hadlay fadluljihaad intaas iyo in ka badan ee dowrada mawaadiicdii looga hadla ay ahaayeen waa laga faa'iidaystay cidii ilaahay faa'iido uga qoray mowduucyo wanaagsanna way ahaayeen oo nala soo xulay marka culmadii noo soo xushay oo nooga faa'iideeyed waxaan leenaha jasaakum allahu khayran annagana allah nagu anfaco kuwii ka faa'iidaysta allah naga dhigo qaar kale oo ganacsatada ka mid ah ayaa iyana ka warbixiyey duruusta ay ka faa'iideen dowrada anigoo ka tirsan ganacsatadii dowladda loo soo gabangabay muddada asbuuca ah dowladii aan qaadanay haddii aan waxyar kasii taabto cashiro fara badan ayaan soo qaadanay faa'iidooyin badanna waan ka helnay insha allahu tacaala hadee walaalihii igu horreeyaana sharaxay qaybo ka mid a wixii aan qaadanay marka aniga waxaan u mahad celinayaa dhammaan mas-uuliyiinteenna walaayada mudug waxaan kaloo mahad celinayaa macalimiintii dowladda noo soo gebangebaysay oo casharada badanna soo siisay insha allahu tacaala ilaahay xafdiyaan ayaan leenahay intaas iyo in ka badan ee dowladda mawaadiicdii looga hadla ay ahaayeen waa sidii lagu yaqaanay dadka mas-uuliyiinta ah mawaadiic dadka anfacayo oo khayr ku jiro oo maaragtay qof kasta ama ganacsi ha noqdo ama yuusan noqone wax u tar ayay ahaayeen waana laga faa'iiday ilaahay baa ku mahadsan culimmadii bixisay allaha xifdiyo makaatiibta dacwada ee wilaayaadka islaamiga ah ayaa dardargeliyey dowraadka loo qabanayo qaybaha kala duwan ee bulshada kuwaas oo sare loogu qaadayo aqoontooda diyaaradaha dowladda bakistan ayaa afartan iyo laba qof oo shacab ah ku xasuuqay duqeymo ay ka geysteen qeybo ka mid a waddanka afghanistan warbixin ku saabsan warkan waxaa soo jeedinaya maxamed amiin wararka ka imanaya dalka muslimka ee afghanistan ayaa sheegaya in ciidanka bakistan ay tobaneeyo qof oo shacab ah ku dileen deegaano dhaca xuduudbeenaadka kadib markii ay geysteen duqeymo aan kala sooc lahayn imaarada islaamiga ee afghanistan ayaa sheegtay in afar iyo labaatan qof oo shacab ah ay ku dhinteen duqeymo xiriir ah oo ay diyaaradaha dagaalka dowladda bakistan ka geysteen gobolka qoysti iyo koonaar oo dhammaantooda dhaca bariga dalka afghanistan xukuumadda islaamiga ah ee afghanistan ayaa u yeertay safiirka bakistan ee magaalada kabul iyadoona u gudbisay cabashada ay ka qabto duqeymaha wuxuushnimada ah ee ka dhacay bariga waddankaas wasaaradda arrimaha dibadda ee imaarada islaamiga ee afghanistan ayaa waxa ay sheegtay in bakistan ay u gudbisay cabasho ku saabsan xasuuqa ay diyaaradaheeda dagaalka u geysteen dad shacab oo rayid ah mas-uuliyiin ku sugan bariga afghanistan ayaa waxa ay sheegeen in diyaaradaha bakistan ay duqeeyeen ilaa iyo afar iyo labaatan tuulo oo ka tirsan gobolka qoysti waxaana halkaasi ku dhintay dad u badan carruur iyo haween dhammaan dadka la beegsaday waa rayid oo wax ilaaqa aan la lahayn xarakada taalibaan iyo xukuumadda intaba mana garan karno sababtana loo beegsanayo sidaas waxaa yidhi nin lagu magacaabo rasuul jan oo ka mid ah dadka deegaanka tan iyo markii imaaradii islaamiga ee afghanistan ay la wareegtay talada dalka afghanistan ayuu militariga bakistan sare u qaaday dhaqdhaqaaqyada uu ka wado deegaanada dhaca xuduudbaanaadka waxaana ay ku andacoonayaan in jamaacada jihaadiga ee taalibaan bakistan ay kusii xoogeysanayso gudaha dalka afghanistan ayna ka hortagayaan weeraradooda xukuumadda bakistan iyo ciidankeeda militariga ayaa taariikh madow ku leh dagaalka afghanistan waxayna ciidamadan gacan ka geysteen duulaankii shisheeye ee uu maraykanka iyo xulafadiisa ay kusoo qaadeen dalka muslimka ee afghanistan dabayaaqadii sanadkii labada kun iyo kowdii dowladda maraykanka ayaa markii ay ciidamadeeda kala baxday afghanistan waxaa soo baxayay warar sheegaya in qaar ka mid ah wadamada dariska ah ay kasoo abaabuli doonto weerar xagga cirka ah kuwaas oo ka dhanaa dadka shacabka muslimiinta warbixinno ay warbaahinta reer galbeedku daabacday bishii nofembar ee sanadkii labada kun iyo koob iyo labaatanka ayaa sheegayay in washington ay islaamabad ka dalbatay saldhig militari oo ay c i edu kala socoto xaaladda waddanka afghanistan balse warbixinadaasi waxaa beenisay xukuumaddii uu madaxda ka ahaa cimraan khan halka warkan uu idinkaga imaanayo waa idaacaddii islaamiga ee alfurqaan ugu dambeyntiina shan ruux ayaa lagu dhaawacay toogasho ka dhacday dalka kanada wararka ka imaanaya dalka kanada ayaa tilmaamaya in tiro dad ah lagu dhaawacay toogasho ka dhacday magaalada toronto ee waqooyi galbeed ee dalkaas sida ay ku warantay warbaahinta maxalliga ah t v-ga c t v ee laga leeyahay dalka kanada ayaa sheegay in toogashada ay ka dhacday goob gawaarida la dhigto halkaasoo koox hubaysan oo aan la garanayn ay rasaas ku fureen dad ku sugnaa goobta waxaana ka dhashay waxyeello soo gaartay dadkii la rasaaseeyey war rasmi ah oo kasoo baxay waaxda booliiska ee magaalada toronto ayaa lagu xaqiijiyey in weerarka ay ku dhaawacmeen shan ruux oo da-doodu ay u dhexayso labaatan iyo sideed ilaa soddon iyo shan kuwaasoo loo qaaday goobaha caafimaadka booliiska ayaa intaasi ku daray in dadkan ay qabaan dhaawacyo halis ah maadaama ay rasaastu ka haleeshay qeybaha sare ee jirka haddana xaaladooda lala tacaalayo ma jirta ilaa iyo hadda cid loo soo qabtay weerarkan balse laamaha ammaanka ee dowladda kanada ayaa sheegay inay baadigoob ugu jiraan kooxihii falkaas geystay wadamada reer galbeedka ayaa waxaa kusoo badanaya falalka noocan oo kale ah toogashadan ka dhacday kanada ayaana kusoo aadaysa xilli saacadihii lasoo dhaafay weerarkan lamid ah uu ka dhacay xarun laga dukaamaysto oo ku taalla magaalada colombiya ee gobolka south carolina ee dalka maraykanka halkaas oo sida ay xaqiijiyeen booliiska dalkaas ay ku dhaawacmeen tiradad ah oo aan cadadooda la shaacin warkii oo aad kala socoteen idaacadda islaamiga ee alfurqaan waa naga intaa